bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin baa meel walbo joogtaan subax wanaagsan kuna soo dhowaada warka subaxnimo qodobada ugu doorka roonsaaka qodobada saaka warka aan idinkugu hayno ugu door karoonna waxaa ugu waaweyn dhibaatooyin ka taagan waddada xidhiidhisa masjidka xareet ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xildhibaanna ka tirsan golaha shacabka ah oo wasaaradda maaliyadda baaqu diray dowladda soomaaliya oo ku amartay booliiska inay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaad la soo eedeeyey barakaas ka socda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dadkii ka badbaaday toogashadii florida ee dalka maraykanka ah oo qorshaynaya bannaanbaxyaho ay uga soo horjeedaan arrintaasi iyo kurdiyiinta suuriya oo sheegay inay wadaan heshiis isbahaysi ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeenna subaxnimo inta hawada ku jiro haddii allaha awooddu leh oggolad ee dhegaysa habboon meel kastood joogtaan
ogeysiis waxaa la ogeysinayaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada cadaado iyo deegaanada ku dhodhow in xarunta cadceed medical center uu ka howlgeli doono doctor ibraahim maxamed faarax oo ah dhakhtarka cudurada guud general disease iyo cudurada caruurta ku dhaca bediatric disease doctor ibraahim waxa uu kaa daaweyn doonaa cudurada ku dhaca dheefshiidka kaadamareenka iyo neefmareenka doctoorku sidoo kale waxa uu daaweyn caruurta la daala dhacaya calool xanuunka iyo nafaqadarida xarunta cadceed medical center waxaa diyaar kuwa ah sidoo kale sheebaar tayadiisu sarreyso iyo daawo taya leh oo la hubo cadceed medical center waxaa kugu soo dhaweynaya shaqaalo u heegan ah qancinta macaamiisha haddaba xarunta cadceed medical center waxaa ka hor bilaabay doctor ibraahim doctoorku waxa uu shaqeynaya saacadaha kale ah tobanka galabnimo ilaa ma afarta habeennimo xarunta cadceed medical center waxa ay ka soo horjeedaa masjidka dabaqiinka ama dhinaca waqooyi ee shirkada somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir a teleefoonada nambar eber ama eber cadceed medical center waa halka aad ka heli karto haqabtirka baahidaada caafimaad cadceed medical center
meel walboo joogtaan isku soo noqod wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toban iyo sagaalka bisha labaad laba kun toban iyo sideedda warkii subaxnimo ayaane ku guda jirnaaye meel kastoo joogtaan dhegaysa habboon dhibaatooyin ayaa ka taagan waddada xiriirisa masjidka ah xareet ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah waddooyinka ku yaala magaalada muqdisho ayaa go-aan kadib markii ay noqdeen kuwa ay fadhiistaan biyo sidoo kalena lagu soo guro waxyaabaha qashinka ah degmada howlwadaagka gaar ahaan waddada masjidka xareete ee aadi jirtay isgoyska baarubax ayaa ka gooday kadib markii bilooyin ka hor ay fadhiisteen biyo islamarkaana ay waddadaasi noqotay meel lagu soo ururiyay qashinka amaba qashin qub ah waddada xareet ayaa muhiim u ahayd isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haatanna waxa ay tahay waddo go-an oo ay ka muuqdaan dayac fara badan qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in waddadaasi ay horey ugu sameeyeen dayactir islamarkaana ay saareen waddo laami ah balse nasiib darra awgeed ay weyday daryeel wanaagsan islamarkaana ay noqotay mid mar kale go-da inta badan magaalooyinka inta badan maamulada degmooyinka magaalada muqdisho ayaa ka fikira ilaalinta nadaafadda waddooyinka dibudayactirka lagu sameynayo waddooyinkaasi balse waddadaani ayaa u muuqata mid gebi ahaanbaa gooday haddii aan lala soo gaarin dayactir deg deg ah waa sidaa ay u muuqata muuqeedee warkii subaxnimo ayaan weli ku guda jirnay ee dhegaysi habboon meel kasta oo joogtaan wasaaradda maaliyadda soomaaliyana waxaa baaqu diray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamuud abuukar aan idhaahdee xildhibaan maxamuud abuukaate oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo warbaahinta la hadlay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada gobolka banaadir xildhibaan abuukaate ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xaliyo wada shaqaynta wada shaqayn la-aanta ka dhex jirta wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada gobolka banaadir waxaana uu tilmaamay inaysan inaysan caddayn deymaha lagu leeyahay soomaaliya ilaa iyo hadda xildhibaan abuukaate ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda looga baahan yahay inay si simana canshuuraha uga qaado dhammaan ganacsatada dalka loona baahan yahay inay si wanaagsan ula dhaqmaan ganacsatadaasi wuxuu sidoo kale sheegay in wasaaradda maaliyadda aysan xaq u lahayn inay ganacsatada gobolka banaadir keliya canshuur ka qaado balse ay xaq u leedahay in ganacsatada dalka oo dhan ay isku canshuur ka qaado sidoo kale xildhibaanka ayaa soo jeediyey in canshuurta iibka ee lagu soo rogay ganacsatada loo wareejiyo maamulka gobolka banaadir si adeegyada bulshada ay u fududaadaan ganacsatada gobolka banaadir ayaa shalay sameeyey shaqo joojin iyadoona la xiray ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha waxaana ganacsatada ay ka cabanayaan canshuurta iibka ee lagu soo rogay alaabta laga soo dejiyo dekedda ee ay sheegeen in looga soo qaado ka hor inta aanay goobaha ganacsi geynin taasna ay khasaare ku tahay ganacsatada soomaaliyeed warkii subaxnimo ayaan weli ku guda jirnay ee dhegaystayaal meel kastoo joogtaan subax wanaagsan dowladda soomaaliya ayaa amar waxa ay ku bixisay in ciidanka booliska ay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaad horey loo soo eedeeyey dowladda soomaaliya ayaa waxa ay amar ku bixisay in gacanta lagu soo dhigo dadka ganacsada waxyaabaha loogu talagalay gargaarka ee dadka nafaqadarrada ah ay haysato iyo sidoo kale dadka barakacayaasha ah isla markaana ay dadka ganacsadaan war qoraalah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in saraakiishooda sare ee wasaaradda caafimaadka ay soo xaqiijiyeen in suuqyada muqdisho lagu iibiyo cunooyinka qaaska ah ee caafimaadka ee loo keenay amaba loogu tala galay carruurta iyo dadka kale ee nafaqadarradu ay haysato war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu amray taliska ciidamada booliska soomaaliya inay soo qabtaan shakhsiyaadka ka ganacsada iibinta cuntada si loogu tala galay carruurta iyo dadka nafaqadarradu haysato ee lagu iibiyo suuqa magaalada muqdisho qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka ayaa horey walaac waxay uga muujiyeen gargaarka loogu talagalay dadka shacabka ah ee dhiban ee lagu iibiyo suuqyada magaalada muqdisho warqadan ayaa imaanaysa xilli suuqyada magaalada muqdisho lagu arkayo waxyaabaha loogu talagalay dadka danyarta ah ee lagu iibinayo suuqyadaasi barakac ayaa ka socda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya qaar ka mid ah macallimiinta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa bilaabay inay ka qaxaan kadib markii ay sheegeen in dhowr jeer ay beegsadeen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab guddi ka mid ah guddiyada macallimiinta ee dalka kenya ayaa sheegay inay bilaabeen inay macallimiintu kasoo ka soo saaraan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ee ay kaga sugan yihiin maadaama ay korortay weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gobolkaasi sidoo kalena dadka aan mas-uuliyiinta ahayn ayaa bilaabay inay ka barakacaan deegaanada gobolka waqooyi bari isla markaana ay gaaraan qaybo kale oo ka mid ah dalka kenya tiro badan oo ka mid ah dadka deggana gobolkaasi ayaa shalay ilaa iyo xalay waxa ay ka baxeen gobolkaasi waqooyi bari waxaana la sheegay in haddii ay shabaab qabtaan ay dilayaan waa sida ay hadalka u dhigeen sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska oo la waraystay ayaa xaqiijiyey in dadka barakacayaasha ah ay ka badan yihiin boqol qoys oo ka barakacaya gobolkaasi waqooyi bari ee dalka kenya maalmo ka hor ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen macallimiin ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo bilowgii sanadkan ayaa shabaab waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waana tan sababtay baktinta iyo cararidda macallimiinta dalka kenya ee waqooyi bari warkii subaxnimaha ayaad weli la socotaane qodobadii caalamka ayaa inoo soo socda balse markaan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
meel kastoo joogtaan subax wanaagsan warkii subaxnimaha ayaan weli ku guda jirnaa qaybihiisii dambe ayaanan isla soo gaarnay dadkii ka badbaaday toogashadii florida ee dalka maraykanka asbuuc ka hor ka dhacday ayaa qorsheynaya dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan arrintaasi dhallinyaro ka badbaaday toogashadii iskuulka ku yaala gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa dalbanaya inay samaysayaan dibadbaxyo kala duwan ee lagu xakamaynayo hubka ardaydan ayaa sheegay inay doonayaan in dood laga yeesho xakamaynta hubka ee dalka maraykanka iyo sidii laga yeeli lahaa hubka haatan gacanta dowladda ka maqan weerarkaasi oo lagu laayay ilaa iyo toban qof ayaa noqday kii kii ugu darnaa ee maraykanka ka dhaca tan iyo sannadkii labada kun toban iyo labadii waxaana ay weeraro kala duwan ka sameeyeen gudaha waddankaasi maraykanka balse weerarkan ayaa ah midkii ugu xumaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo arrinkan toogashada iyo xakamaynta hubka ka hadlay ayaa sheegay in ujeeddada xisbiga dimuqraadiga ah iyo maamulka madaxweyne trump ay howlka qaban doonaan guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano intaasi ayaan kusoo koobaynaa warkii subaxnimahood kala socoteen raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeetan dhibic shan megaartis warkan warka xiga intaan ku kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelya warka saaka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jile jaamac jile islamarkaana halkan idinkala socodsiinayay tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijteenna dambe sidaa iyo nabadgelyo